alxamdulilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam wabacdu shirka maanta ka dhacay degmada baardheere dhammaan waxaa kasoo qeyb galay ciidamada amisom saraakiisha hogaaminaysay iyo saraakiisha ciidamada soomaaliyeed iyo maamulka gobolka oo aniga aan hogaaminayay iyo maamulka degmooyinka qeyb kamid ah waxaana loogu wada hadlahayay ammaanka gobolka sidii loo xaqiijin lahaa maadaama cadowgii dhammaan guud ahaan gobolka oo dhan laga saaray oo degmooyinka oo dhan gacanta lagu dhigay welina ay jiraan meelo ay ku dhuumaaleysanayaan cadowgii al-shabaabka ahaa wadagooyin iyo inay shacabka meelaha ay ku dhibaateeyaan maadaama ay weli ay wax jiraan in arrimahaas oo dhan dhammaan guud ahaan gobolka ammaankiisa la xaqiijiyo gaar ahaan degmada baar dheerena howlahaas laga bilaabo gobolka oo dhan lagu baahiyo aa laga wada hadlayay waxaana laiska qaatay in tilaabo degdeg ah la qaado cadowgaasna meelo walba ay ku jiraan ay ku dhumaaleysanayaan laga sifeeyo amnigana hadda waxaa la dhihi karaa boqolkiiba sagaashan aad buu u wanaagsan yahay tobanka dambena la israaciyo baa la doonaya arrimaha laga hadlay taas ayaa ugu badnayd iyo tilaabada labaad oo ah maadaama shacabkii wakti aada u fardan ilaa sideed sana cadow uu haysay in horumar loo sameeyo qaybihii adeegyada bulshada qaybaheeda kala duwan hadday tahay caafimaad iyo haddii ay tahay maaragtay waxbarashadii oo dhulka hoose ku dhacday sidii kor loogu soo qaadi lahaa shacabkana loo caawin lahaa qodobadaas ayaa laga wada hadlay wa waa tahay guddoomiye dhowr jeeroo hore kulamo ammaanka looga hadlayay gedo ayaa magaalooyinka gobolkaasi ka tirsan ka dhacay maxaa natiijaha kulankan kasoo baxay maanta baardheere ka dhacay
kulankan waxa weeye tallaabooyin hore loo qaaday ayaa jirta oo gobolka ammaankiisa lagu xaqiijinayay markii tallaabada qaar waxaa la isweydiiyaa maxaa la qarsoomay maxaa noo qarsoomin maxaa khaladoo dhacay iyo tallaabada hadda aan qaadi karno maxay tahay baa la isweydiiyaa arrinkan marka arrin barnaamijkaas daba socday buu ahaa tallaabooyin fara badan oo la qaaday area degmooyinka gobolka kamid ah sida baardheer areadeeda meesha la yiraahdo dobley ilaa elilan ilaa meesha la yiraahdo jungal iyo meesha la yiraahdo tarako areadaas oo dhan baa iyo silima baa laga howlgalay area baardheere dhanka kalena waxaa la socday area garbaharey iyo bo boor dhuuba in howlgala sidaa oo kale ay aysada iyo kadis iyo meesha la yiraahdo barwaaqo erigas dagaalo waaweyn ka dhaceen oo cadowgii lagu baafsaday oo maaragtay halkaas wax fara badan looga laayay howlahaas marka waxay kamid ahaayeen guud ahaan gobolka cadowga looga sifeynayay marka wixii lagu guuleystay iyo wax noo dhiman hadda tillaabadooda in la qaado la doonaya intaas oo dhan baa looga wada hadlayay waxaana la go-aansaday inta dhiman in cadowgii maadaama dhib fara badan uu gaaray lagana adkaaday in lasii baasado shacabka soomaaliyeed xornimo ay ku joogaan ayaa la isla go-aansaday